إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan mid ka mid a saraakiisha dowladda federaalka ayaa ku dhintay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sarkaal ka tirsan waxaa loogu yeero booliiska caalamiga ah interbol ayaa xalay lagu weeraray degmada ceelwaaq ee gobolka gado ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhintay qarax lagula beegsaday duleedka degmada owdheegle ee gobolka shabeellaha hoose saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho iyo duleedkeeda mid ka mid ah hergadii soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka iyo askari staaf u ahaa ayaa lagu dilay degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho qaar ka mid a odayaasha deegaanka gololaya oo hoostaga degmada balcad ayaa si kulul uga hadlay xasuuq ay ciidamada dowladda federaalka u geysteen dhallinyaro shacab ah golaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa war ka soo saaray tacaddi ay dhowaan ciidamada dowladda federaalka u geysteen dhallinyaro soomaaliyeed qaar ka mid a bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa ka aragti dhiibtay barnaamijkii taariikhda alxuruub usaliibiyah ee bishii ramadaan ka baxay idaacadda islaamiga ee alfurqaan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimcaha taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay toddobada bisha shawaal sannada kun afar boqol koob iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waafaqsan sagaal iyo labaatanka mey sannada laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan mid ka mid a saraakiisha dowladda federaalka ayaa ku dhintay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sarkaalkan dhintay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray mukhtaar ganey waxaana lagu soo warramayaa inay nafta ka boodday isagoo kursi isaga fadhiya mukhtaar ayaa wuxuu horey uga tirsanaa xararkada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna hadda ka mid ahaa saraakiisha ciidamada dowladda federaalka sarkaal ka tirsan waxaa loogu yeero booliiska caalamiga ee interbol ayaa xalay lagu weeraray degmada ceelwaaq ee gobolka gado cali xasan geni ayay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku weerareen degmada ceelwaaq ee gobolka gado waxaa lagu soo warramayaa in weerarka lagu qaaday cali loo adeegsaday qarax wararka aan helena ayaa waxay ku warramayaan inuu qaraxaasi ka badbaaday hase yeeshee ay si xun ugu dhaawacmeen laba ka mid ah ilaaladiisa saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho iyo duleedkeeda warkaas iyo warar kale oo la xiriira waxaa inoo soo jeedinaya wariyaheenna maxamed ismaaciil maxamed howlgallo iskugu jiro qaraxyo iyo kuwo gaar ah ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada muqdisho iyo duleedkeeda sidoo kale gobolka shabeellada hoose haddaan ku hormarno magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen weeraro qorsheysan oo lagu qaarijiyey saraakiil ka tirsan dowladda federaalka weerarka koowaad waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen sarkaal lagu magacaabo mukhtaar nuur ibraahim oo ahaa taliyaha ciidamada dowladda federaalka ee deegaanka garisbaale ee duleedka magaalada muqdisho dilka kadib waxaa goobta soo gaaray qaar ka mid ah ciidamada oo taliyaha u ahaa iyo kuwo kale oo ka yimid magaalada muqdisho kuwaasoo qaatay meedka mukhtaar nuur ibraahim sidoo kale degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayna waxaa ka dhacay dil qorshaysan oo loo geystay sarkaal ka tirsan booliska federaalka sarkaalkan ayaa asna magaciisa lagu sheegay cabdishakuur xuseen cabdi dhicso oo sidoo kale loo yaqaanay jibriir weerarka lagu dilay sarkaalkan ayaa loo adeegsaday qarax waxaa burbur xoogan soo gaaray gaarigii oo saarnaa dhanka kale ragsi gaar ah u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal toogasho ah ku dilay mid ka mid ah ergeedii soo xilay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka iyo askar istaaf u ahaa dilkan ayaa wuxuu ka dhacay degmada yaqshid gaar ahaan xaafadda suuqbacaad ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo yimid halkoo dilka ka dhacay ayaa goobta ka qaaday meedadka labada ninin waxayna halkaasi ka sameeyeen howlgallo ay ku sheegeen inay ku baadigoobayaan raggii dilka fuliyey hase ahaatee waxay goobta iskaga tageen ayagoo aan wax natiijo ah gaarin sidoo kale guutada qaraxyada ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax aad u xoogan la beegsaday gaari cabdibilo ah oo ay saarnaayeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka inta la xaqiijiyey sideed askari ayaa dowladda federaalka ugu dhimatay qaraxan ayadoona ugu yaraan lix kale ay dhaawacmeen waxaana gebi ahaanba burburi gaariga ay askarta saarnaayeen dhowaan ayay ahayd markii sidaan oo kale qarax xoogan lala beegsaday gaari cabdibilo ah oo ay saarnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka kaasoo ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe
qaar ka mid a odayaasha deegaanka gololaya oo hoostaga degmada balcad ayaa si kulul kaga hadlay xasuuq ay ciidamada dowladda federaalka u geysteen dhallinyaro shacab ah warbixinta warkaasi waxa inoo soo jeedinaya waryaheenna haashim cabdinaasir iyadoo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka deegaanka gololey ee shabeellada dhexe shalay ay ku laayeen dhallinyaro shacab ah oo ka tirsan dadka deegaanka ayaa qaar ka mid a odayaasha dhaqanka waxay u warrameen idaacadda islaamiga alfurqaan xilli ay wadeen midadka dhallinyarada oo ay geeyeen magaalada muqdisho ugu horrayn waxay ka warrameen sidii ay wax u dhaceen iyagoona sheegay inay iska celi doonaan ciidamada dowladda federaalka haddaan dowladda federaalka wax ka qaban dhibaatooyinka lagu hayo waxaa la yidhaahdaa cismaan maxamed cumar magaceen cismaan xasan waxaa ka dhacay xasuuq ba'anaa ka dhacay xasuuq ayaa geystay
waxaa geystay nin la yidhaahdo abuukar doonow ciidamada dowladda waa ciidamada dowladda waxaa waxaa ka dhacay sideed qof shalay to shan nin oo hubaysan aa soo gashay magaalo baalka degmada gololey shantaas nin shantaas ninna waxay tageen m c h ka todobad qof oo meesha ka shaqayso ay la soo baxeen indhaha ka xirteen gabdhihii meesha ka shaqaynahay moobeelladay ka qaateen kadibna wiil walaalkay ah oo nuur xajaasbardao waxay sameeyeen shanta nin waxaa ka xidhay indhaha waana wateen markay wateenna ciidan kale oo jowar u socda oo fara badan aas ku dubay xabaday fureen xabadahaasay ku dhex qariyeen ay ku dileen maanta laga soo helay meel hawda ay ku rideen oo ciidamadii dowladda ayaa sideeda qof sidaas ku laayay
sidaas ku laayay si xaqdarre eh waa si xunay u dileen maydkana xamar la geeyo xamar lee lagu duugo lana arko qaraabada la tusiyo wadadaa ku soconaa hadda maydkaa wadaa wixii odayaal loo wadaa odayaasha u dhashay gololey in la loo geeyo oo le dhibkaasaana haysa annaga dowladda dhibkaasay nagu samaysay waa dowlad sheegatada baana dhibanahay marka in cadashaas loo gudsiyo odayaasha go-aan laga qaato bulshada waxaa la yidhaahdaa aniga muuse maaxay abuukar gololaya ku dhashay ilmahayni waa la xasuuqay niman dowladda uu shaqeynaayo oo ninka meel oo waxaa la yidhaahdaa abuukar goono waa wato waxaa laayay marka waxaanu hadda ka hore loogu hanjibay iloona loo haayo hortii lala badan shabaab uu meesha ku qarxin jiray marka waa nala laayay islaamka ilaahay kuma dhaqaade adduunyada gaarsiin ninkaasaana laayay waana waxaad gudbay si islaamnimada iyo biniaadinimada ka baxsanoo loo laayay marka saasaa jirto hadda waxaa u sii socdaa c a d a usoo wadaa waxaa soo socdaa daarusalaamku aadkeeda wadada kasoo dhacaysaa kusoo socnaa aawurta meydka wadana jidka laamiga ee martay taasaa jirto marka haddaa c a d da u geyno ee dowladana wax kaxan wayso annaga dadkaas waxaa nahay inaanu barakacno ku barakacayna ciidamada dowlad shabaab ay ka horjeedaanay kasoo noqohayaan haddaan tiraahdo eedhaxar xeleen hadda kahor sideed boqol qofood uqaadna soo xereen waxaa noo qorshaysa annaga ilaahay kuma darnaayo qofka bini aadanka naftiisa iyo maalkiisa inoo difaaco shareecada islaamkaa qabto waana iska dhiceeynaa tamar iyo lix kun oo qoysaa nahay tamar iyo lix kun oo qoysaa nahay oo degta golole iyo diidow mee la yidhaha intu dhacdooda iyo cadidheere
ciidamada shisheeyaha ee waddanka ku soo duulay ayaa markii ay waxgaaraan waxay caradooda kala duldhacaan dadka shacabka ah kuwa dowladda federaalkana waxaa wax soo baray ciidamada shisheeyaha oo waxa ay wataan dhaqamadooda oo kale sida ay dadka muslimiinta u laayaan iyo ay iyaguna dhankooda ka laayaan arrintan ayaa ka dhigan arday raacay macallinkii oo wax ka bartay dhanka kale golaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa war ka soo saaray tacadiga ay ciidamada dowladda federaalka u geysteen dhallinyaro soomaaliyeed cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya iyadoo ciidamada dowladda federaalka ay gobolka shabeellaha dhexe ku dileen toddoba dhalinyaro ah ayaa waxaa arrinkaasi si weyn u hadal hayaa qaybaha kala duwan ee bulshada odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay muujiyeen siday arrintaasi amaba tilaabadaasi uga xun yihiin macalin maxamed oo afhayeen u ah odayaasha ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey sababaha dhalinyarada loo dilay
waxa dhacay awalan oon muslimiinta u sheegaynaa maqlaysa nimankii murtadiinta ahay oo kusoo duulay diinka ilaahay iyo raayada islaamka shalay maahina daraas ayaa waxaa ku dhacay arrimaan aada ugu farxnay hal gaari oo cabdibila ah ayaa mujaahidiinta gacmooda allah barakeeyey ka gubeen intaas kadib murtadiintii waxay sameeyeen waxaa hadda aan soo aan soo wadno sheegi doono waxaa dhacday deegaanka gololey daawuud inay dad ka qabteen muslimiin ah qabiilka daawuudkana ka dhashay sideed wiil sideed wiil ayay sooqa ay qabteen sideedina waa dileen markay dileena meydkoodii soo dhigeen halkaas waa markaa dhacdadaasaa meeshaas ka dhacday dadkaasna waxaa loo dilaa waxaa weeyaan wax kale maahane dad muslimiina maxaad u tihiin ood cadow oo ilaahay u naga weysin baa loo dilaa waxay galabsadeenna ma jiraan dhacdadaas soo soconnaa ka dhacday deegaankaas degmada balcad ku dhow waxayna tahay waa arrintii lala yaabo weli unan dhigihina kusoo dhicin waxaana si guud u ogeynay cadowga ilaahay iyo mujaahidiintu dagaal ayaa ka dhexeeya jihaad caalamiyaho jihaadka nabiga maxamed sal allahu aleyhi wasalam oo mataqaanaa dowlado u dhisay iyo jihaadka u iclaamiyey jihaadka caynkaasaa socda meesha ka socda al israac bayna alxaqi waalbaatila meesha taalla dhacdadaasaa meesha ka dhacday murtadiintiina saasay u dhaqmeen marka intaas baa dhacday wuxuu intaasi ku daray in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa la midka ay yeesheen dhaqanka ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay gaar ahaana kuwa etoobiya waa shabaab oo warmadoonta waa la dhihi karaa dhaqankii gaalada ay walaala ay garabsa jireen dhaqankay waday oo dhaqanka etoobiyada ah habashada iyo dhaqankii gaalada dhammaan ay ku dhaqmi jireen ayay waxay keeneen ayay qaateen arrinkaasayna maanta inay fuliyaan diyaar u yihiin haddii nin bak hal gaal hal murtad ka baktiyo inay muslimiinta meesha joogto ay ka dilaan ay taagan tahay waa waxyaabaha nagu cusub oona weli dhigayna kusoo dhicin annaan rabno ummadda muslimiinta meel kasoo joogto inaanu u bayaanino ma garat ugu dambeyntii odayaasha gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay soo jeediyeen baaq muhiim ah waxay baaqaynu wuxuu yahay iyo baraarugeyduba waxay tilmaamayaan waa arrin nagu cusub waxaan markaa leenahay baaqa ku aadan wuxuu yahay soo dadka muslimiinta meel kastoy joogaan ilaahay wuxuu yihi laa yarqubuuna fii mu'minin ila walaadima amaano iyo mataqaana iyo ballanna inaysan lahayn ilaahay baa noo sheegay muslimiinta muga waxaan leenahay ha ku baraarugaano murtadiintu dhaqankay maanta ku dhaqmayaan inay qabiilkii dhamay haayeen ha kumarka ha lagu baraarugsanaado qabiil kasta meel kastoo jooga waxaan leeyahay murtad meel allaale meeshaad ku aragtaan ka aar goosta waa cadow ilaahay inuu cadow ilaahayana muddo badan dhigiina kusoo dhacday laakiin hadda waa maragmadoonto intaasaana kuwa aan ugu baraarujinayna muslimiinta meel kasoo joogto ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ayaa markii waxyeelo loo geysto waxay ka aargoostaan dadka shacabka ah halka warkaani oo idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyaheenna maxamed ciise qaar ka mida bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa ka aragti dhibtay barnaamijkii taariikhda alxuruub usaliibiyah ee bishii ramadaan ka baxay idaacaddii islaamiga ee alfurqaan barnaamijka taariikhda ahaa ee alxuruub usaliibiya oo ka baxay idaacadda alfurqaan bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxaa isa soo taraya bulshada soo dhoweynaysa barnaamijkaas haddaba dadka ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose ayaa iyagana dhankooda bogaadiyey barnaamijka taariikhda ahaa ee alxuruub usaliibiya iyagoona sheegay inay aad ugu faa'iidaysteen barnaamijka waa kuwan qaar ka mid ah dadka ka aragti dhibtay barnaamijka xuruub usaliibiya kana mid ah dhegaystayaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan
magacaygu waxaa la yidhahdaa salaaxudiin waxaan ku noolahay dadka deegaanka ku nool kunyibarow baan ka mid ahay barnaamijka aad iyo aad baan ula socday oo waxaa weeye wuxuu ka hadlay islaamka iyo sharaftii uu soo maray iyo nimanka saliibiyiinta inay muslimiinta ka adkaan karin ilaa markay ka arkaan dullinimo iyo inay muslimiinta jihaadkii iyo ay ka fadhiisteen saan ku aragna taariikhda inta badan waxaa la yidhaahda dadka dhiigga qabow lagu dilay dadka dhiigga kulul waxaa badan dadka dhiigga qabow lagu dilay dadka markay hubka iska dhigaan oo iska fadhiistaan waxay dhacayso in bayadda qudus markaad maqasho toddobaatan kun oo muslimiin baa lagu laaya wax suurtagal ma noqonayo insha allahu tacaala sidaas aawadeed waxaan muslimiinta xuruubu salibiya aad baan ula socday waxaa igu farxad badnayd marna waan farxay marna waan naxay markaa naxay waxay nimanka saliibiyiinta markay qudus la wareegeen oo ay baabi'iyeen laakiin markaa farxay waxay noqotay markii salaaxudiin ilaahay usoo bixiyey iyo iyo raggii ka horeeyo nuuruddiin zanki maalidudiin zanki ka mid yahay ay nimankii saleebiyiinkaa sanka ciidda u dareenoo baytulmaqdis la furtay insha allahu tacaala idaacaddana waxaan ugu baaqayaa inay barnaamijta aadka u badan ee aad iyo aad noogu soo celiso bismillahi raxmaan raxiim magacayga cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa walaalkayga barnaamijka oo ka hadlayay xuruubu saleebiya nin waa barnaamij aad iyo aad iyo aad u fiican waaye wuxuu ina soo xasuusiyey taariikhdii hore islaamka xaalkooda iyo siday u dagaalami jireen iyo kalqobqobkii islaamka qaabka lagu guuleystay iyo wuxuu kalona baray yacni islaamka macnaa isku dubnaantooda in guul lagu gaari karo iyo maxaa la yirahdaa islaamka iyo macnaa muslimiinta kala qobqobsanaantooda kala go-aadaantood inaanan guul lagu gaaraynin yacnii midda kale oo xurubulsalibiin usoo xasuusiyay waxaa ka mid ahi maxaa la yirahdaa asiga taariikh aanan aqoonin il waxaa nala beri jiray taariikhdii hadduu yahay takacaankii hadduu yahay macnaa macnaa maxaa la yiri jiray asiga waxyaalaha qur-aan weligiis la aqoonin oo diinka aan baraad ku lahayn laakiin hadda waxaanu baranay diinkanaga raadkiisa iyo meeshuu kasoo bilaabnay iyo qaabka noola soo gaarsiiyey iyo gaalada colaatinka ay nala qabaan iyo waxyaalaha gaalada nala damacsan yihin ilaa hadda waxay nala damacsan yihin markaa dhegaysatid oo yacni xuruubu saliibiya qaabkii shalay gaalada u dhaqmaayeen iyo maanta qaalada qaabkay u dhaqmaayaan waxba kalama gadisan waa isku hal niyo ma fahante marka waxaad moodaaba shalay iyo maanta inay kii shalay joogay inuu maanta joogo marka waxaad moodaa idaacadda alfurqaan way ku mahadsan tahay tabinta inay soo taweeday waynu ku mahadsan tahay qaabka ay nagu soo jiisay laakiin waxaan ka codsanaa idaacadda alfurqaan waxaan ka codsanaa yani inay nagu soo celis mar labaad haddaan ku bilaabo magacayga abu maxamed almaqdishi ku nool deegaanka queenbarow waxaan u arkaa barnaamijkan xuruuba saliibiya barnaamij aada looga shaqeeyey in muddana laga shaqaynayay sida taariikhyadii hore oo ka baxay idaacadda tii taariikhul andalos waa taariikhyadii faradaha badnaa dhulkii awowyaalkeen yaa soo dhicinayo mid walbana haddaad fiiriso waxay wadataa nuxur iyo taariikh aada looga shaqeeyey oon reer galbeedka aan lug ku lahaynin asal markii iskuulaadkan dhigan jirnay waxaana la bari jiray taariikh gaalo ama taariikhdii islaamka oo lasoo jarjaray oo laga soo dhigay bog iyo bar taariikh laga yaabo in ay socotay hadda bil iyo wax la jiro sida taariikhdii tataarko kale iskuulaadka markii lagu dhigayo waxaa laga yaabaa inay tahay isku dardarkeeda saddex bog taqriiban marka taariikhdaas na laga indha saabay oo na laga qariyey oo dibna laga soo celiyay horta idaacadda alfurqaa way ku maasan tahay waxaan leenahay kahara allahu amhaalakum wabayad allahu wujuuhakum waxaana codsanaynaa taariikhda isla taariikhda laftigeeda dib noo lagu soo celiyo oo alxuruub asaliibiya mar labaad noo lagu soo celiyo taasna codsiyay naga tahay idaacaddii alfurqaan ayaa deysay barnaamijyo taariikh ah kuwaas oo dad badan ay ka faa'iidaysteen warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa